subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacaddeenna subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o edo idinkaga imaaneysa washington
waa aroor talaada ah bisha agostona waa siddeed iyo labaatan sanadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban iyo bogga v o a somaali com idaacadda saakana waxaa wadajir idinkugu daadihinaya saare cabdi axmed iyo anigoo ah jaamac buule jaamac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mida waraysi aanu la yeelanay la taliyaha madaxweynaha soomaaliya oo ka warramaya xaaladda dalka ee wakhtigan
sida aad la socoto waxna waa siyaasad waxna waa waxda waaqiciga ah ee yaala dalka wixii siyaasaduhu waa iska meeshooda oo haddee markii ay dowlad ay meel xukunto negotiathon iyo wadahadal iyo wax isweydaarsi mar walba way socdaan qodobada kale ee aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka waxaa ka mid ah dhegaystayaal dalka talyaaniga oo beri u furfurnaan jiray soo galootiga oo wakhtigan wax isbeddela ku samaynaya qaabilaadda qaxootiga
waxay uga dal leeyihiin slogan hadda maadaama bilaha soo socda uu jiro electionka oo e u-ga baarlamaankooda loo codaynayo waxay doonayaan inay kuwan bubulistigaah oo ay ku guulaystaan si ay hadhow afgembi ugu sameeyaan
waxaan kaloo idiin haynaa warbixin gaar ah oo ka hadlaysa madaxweynayaashii soo maray gobolka soomaalida etoobiya iyo qaarkood la xiray qodobadaas iyo kuwo kaleba waan idiin haynaa balse marka hore waxa aad ku soo dhowaataan warkii dunida kadib geeridii ku timid senator john mccain aqalka cad ee dalka maraykanka ayaa hoos u dhigay calanka maraykanka waxaana si buuxda loo soo celiyey habeenimadii isniintii ay soo gelaysay kadib markii ay taasi dhacdayna waxaa ka dhashay caro iyo xanaaq iyo jahwareer xooggan waxaa goor dambe oo galabnimadii shalay oo isniin ahayd haddana hoos loo dhigay calanka xariir jiidka arrinkan ka dhashay ayaa waxa uu keenay in saraakiil ka tirsan aqalka maraykanka ay ku sheegaan cad ee looga taliyay in arrintani ay tahay mid ay u raaceen qaynuunka kadibna markii ay arkeen hay-adaha dowladda dhismayaashooda qaarkood ay sidoo kale ayagana sameeyeen in calanka ay dib kor ugu qaadaan iyadoo aanan la sugin ku dhawaaqista madaxweynaha ayaa sida uu qabo sharciga iyo xeerka dalkan maraykanka calanka maraykanka waxaa hoos loo raaricin karaa oo hoos loo dhigi karaa xidigaha ku yaala iyo liidadka ku xardhanna hoos loo jeedin karaa marka uu dhinto qof ka tirsan golaha amaba aqalka koongareeska ee dalkan maraykanka ilaa iyana waxaa hoos loo dhigaa maalinka xigto maalinka qofka uu dhintay kadib haddaba cara fara badan oo ay arrinkaasi ka sameeyeen xubnaha koongareeska dadka howlgabka ee dalka maraykanka warbaahinta maraykanka iyo sidoo kale shacabka dalkan ayaa madaxweyne donald trump goor dambe oo xalay ah waxa uu soo saaray war uu ku sheegay marka laga soo tago kala aragti duwanaanshiyaheena siyaasadeed mceen iyo aniga waxaan qiimeynayaa senator john mceen shaqadiisii dalkan oo usoo qabtay iyo siduu u sharfay wuxuuna sheegay in calanka uu hoos usii dhignaan doono ilaa iyo maalinta duugtiisa ku aadan ama aaskiisa madaxweynaha afghanistan ashraf ghani ayaa diiday iscasilaadda saddex sarkaal oo ka tirsan amniga dalkaasi afhayeen u hadlay dowladda ayaa sheegay axaddii in ashraf ghani uu weydiistay saddexdaasi inay sii joogaan xafiiska ayna ka shaqeeyaan sara u qaadista amniga wasiirka difaaca taarikh shaan bahraami wasiirka arrimaha gudaha wacays axmed barmaak iyo sargaalka u sarreeya muqaabaraadka dalkaasi waa masuum istankasai ayaa soo gudbiyey iscasilaadooda iscasilaada xubnahan ayaa waxa ay timid muddo kooban kadib markii la taliyihii sare ee madaxweynaha maxamuud xanif admar uu iscasilay isagana maalintii sabtida sabab la xiriirta rabshado socda oo waddankaasi khasaaro badan ka geystay
waxaad wararkaasi kala socoteen washington bal aan ku bilownay sida intiini dhagaysatay idaacadaha iyagii intii haleeshayba waxaa cabsi waxaa xabsi ku yaalaan iraahday magaalada adis ababa ee dalka etoobiya loo taxaabay madaxweynihii hore ee deegaanka soomaalida etoobiya kadib waa cabdi maxamed cumare iyo dhowr qof oo ka mida maamulkiisa ka tirsanaan jiray kadib ka hor inta aan laga qaadin xasaanadda maalin ka hor isla markaasina waxaa jeelka in loo dhaadhiciye ee timid markii xasaanadda laga qaaday maalinkii ka horreysay markii xabsiga loo waday haddaba ma aha markii ugu horreysa oo madaxweynihii ugu horreeyey oo ka taliya deegaanka soomaalida ee dowladda dhexe etoobiya xabsi ay u qaado haddaba jaamac buulla jaamac ayaa warbixin gaara oo arrintaasi ku saabsan inuu diyaariyey
madaxdii hoggaanka u soo qabatay deegaanka soomaalida etoobiya ee ka dhashay isbeddelkii dowladdii militariga ee mingista xaylemaryam uu hogaaminayey iyo jabhadihii la dagaalamay ee horkacaysay tan qowmiyadda tigreega ra-iisul wasaarena uu ku noqday meles sanaawi intooda badan ma aysan mahadinin madaxtinimada wakhtiga oo ay dhammaystaan ha joogtee waxay badidood ku dambeeyeen in xabsi loo taxaabo lixdan iyo afar boqolkiibana xabsiga ayay soo dhadhamiyeen cabdi maxamed cumar oo u dambeeyey waxa uu maray jidkii ay intii badnayd madaxweynayaashii deegaanka soomaalida ay ku dambeeyeen waa kan ra-iisul wasaaraha abiy axmed oo ka hadlayay xidritaankii la xiray cabdi maxamed cumar iyo sababtii ka dambaysay ለረጅም ጊዜ የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል የተለያዩ የመልካም አስተዳደር ችግሮች በከፍተኛ ሁኔታ ብሌም ሲደረግ ሲደረግ የቆየ ክልል እንደሆነ ይታወቃል።
tobankii beri ee u dambaysay waxaan ku jirnay wadahadallo ku saabsan bariga etoobiya wixii deegaanadaasi ka dhacay waxaad u malaynaysaa in uu ahaa filin aad u xun waxyaabo badan oo lala yaaba ayaa ka dhacay madaxweynayaashii horey deegaanka u soo maray xabsiga oo loo taxaabo iyo wakhtiga xukunkooda oo aysan dhammaysan ayaa badidood la isugu daray axmed rooble waa aqoon-yahan ka soo jeeda deegaanka kana soo shaqeeyey muddo dheer etoobiya iyo koonfurta suudaan oo uu ka mid ahaa qubaradii gaadhsiinaysay dowladnimada ee qaramada midoobay ka socday haddana waa xubin ka tirsan guddiga aqoon-yahanada deegaanka soomaalida waxa uu ku nool yahay dalka ingiriiska waa kan isaga oo ka warramayo madaxweynayaashii xilka laga qaaday iyo kuwii la xiray dirkaba madaxweynihii ugu horreeyey ee kililka alla yarxamu muxuu cabdullaahi sacdi waxaa kaloo xasan jire qalinle ugaas cabdiraxmaan maxamed qani oo ahaa madaxweynihii saddexaad isagana waa la xidhay ku-xigeenkiisii oo kusima ahaa axmed makaahil ciidaahir khadar macaamid cali oo ah ninka lagu furay meesha loo yaqaano jeelogaadeenka ama qeybtii ugu horreysay la geeyey ahaa waxaa kale oo la xidhay kii hadda ugu dambeeyey cabdi maxamed cumar xarig iyo shaqada oo la iska eriyaa waxa ay ka mid yihiin qodobada dowladnimada la socda hase ahaatee waa inay jiraan sharci loo maro oo uu eedaysanuhu madaxweyne iyo shacab midkuu doona ha ahaadee uu ku gamci karo in loogu soo gabaday qareen cabdinaasir cabdulaahi waa sharciyahan ka howlgala dalka maraykanka xarunna ku leh gobolka minnesota cabdinaasir waxa uu horey uga soo shaqeeyey garsoorka deegaanka soomaalida ilaa uu ka gaaray guddoomiyaha maxkamadda sare ee deegaanka isaga ayaa noo sharaxayo sharciga madaxweynayaasha deegaanka lala tiigsan jiray jaamac aad baad umahadsan tahay waa runtii dalkan deegaanka soomaalida wuxuu ka tirsan yahay dowladda etoobiya oo ku salaysan nidaam federaali ah taasoo micnaheedu yahay waxaa jiro dastuur federaalah sidoo kale waxaa jira dastuur deegaanka ka jira oo deegaan ah baa jira intuban runtii marka la eego sharci ahaan waxaa weeye nidaam runtii ku salaysan aad odhanayso aada advance oga ah bulshada iyo nidaamyadii ka jiray ma aragtay etoobiyaba ka jiray hase ahaatee waxay un kusoo koobmeen wax un ku qoran bugaagta aan dhaafisnayn bay noqdeen markaad eegto xuquuqaha iyo awood qeybsiga iyo awoodaha madaxweynaha uu leeyahay waa mid aada u ballaadhan su-aashu iyo ka qaadistoodu more political bay ahayd than legal inay tahay because mataqaana mararka inta badanba maca bood federaal iyo iyo iyo deegaankuba tixgelinta runtii la siinayay sharciga wuu iska yaryahay qareen cabdinaasir ayaan weydiiyey inuu faahfaahiyo waxa uu la jeedo sharciga buugga un ayuu ku ekaa mararka la doonayo dee waxay iska noqotay un la jiifiyaana banaano dee markii la doonayo sharcigun baa lagu marinaya mar walba haddii la doonayo kooramka baarlamaanka waa buuxa waa buuxaa dadki waa wada joogaan gacantaha la wada taagayaa nidaamka marka loo baahan yahy waa lagu marinayaa taa marka micnaheedu ma aha in ay ahaayeen wax sharciyaysan qaabka lagaga qaadaya qaabka lagu keenayaba waxay ahaayeen mid ma aragtay faragelin badan ay ku jirta axmed rooble ayaa isagu sharaxaya eedaha loo soo jeediyey madaxweynayaashii xabsiga loo taxaabay iyo kuwii xukunka laga qaaday dirkaba sababaha lagu eedeeyey laba sababood ayay dawladdu sheegi jirtay inkastoo qodob kale oo saddexaadna uu mataqaanaa ku hoos jiro kan ugu horeeya waxaa weeyaan ku tagfal awooddii maamulka iyo kan labaad oo musuq ah qaarkood waxaa lagu eedeeyey in ay kartixumo in kartixumo darteed looga qaaday xukunka cabdi maxamed cumar waxaa loogu daray laba qodob oo kale labadii hore aan ahayn oo ka duwan mid waa mida waxaa lagu eedeeyey inuu ku tuntay arrimaha xuquuqu insaanka ama tacadiyada xuquuqu insaanka iyo in uu sameeyey isudhac qowmiyaadka iyo diimaha haddaba haddii la doonayay in wakhtiga iyo waayahaas cuslaaba laga faa'iidaysto wixii laga bartay maxaa la gudboon indheergaradka iyo ururada siyaasiga ah ee deegaanka ka jira ama hadda curanaya su-aashaasi waxaan weydiiyey maxamed aadan dubad oo ah aqoon-yahan ka soo jeeda deegaanka maxamed waxaa aqoontiisa maadiga ah u dheer hidda aqoon uu guud ahaan soomaalida u leeyahay iyo gaar ahaan deegaanka soomaali galbeed maxamed aadan dubad waxa uu ku sugan yahay edmonton kanada oo deegaankiisa ah waxay gacan uga geysan karaan in deegaanku uuna dib u dhac ka badan inta hadda ku dhacday oo already dib u dhac weyn uu ku jira aynan ku imanin in ay ka shaqeeyaan mucaarad iyo muxaafidba inay isugu tagaan magaca soomaalinimo oo waxa u sarreeya ay ka fikirayaan uu noqdo soomaalinimada deegaanka soomaalida badbaadadiisa taas ayay dhammaantood haddii ay aragtida caynkaa qaataan waxyaabaha dhexdooda ahna ay u imaan karaan marka xilligeeda la gaadho inay xalliyaan taas ayaan u arkaa inay tahay sida saxdaa ee qof walba oo soomaaliya oo siyaasi ama shacaba ama aqoon-yahan ama ganacsadaa contribution positive oo uga geysan karo ama fikrad wanaagsan oo dadka wax u taraysa oo shacabka dulman dulmanaa muddada dheer ee rafaadsan wax u taraysa inay unityga soomaalinimo ku adkaystaan arrimahooda gaarka ahna ay dib u dhigtaan ayaan u malaynayaa inay ku gaari karaan ammaan iyo dhaliil hordhacaba waa loo hayaa madaxweynaha cusub mustafa maxamed cumar balse wakhtiga ayaa dadka bari doona dhanka uu u liico
aad iyo aad ayuu umahadsan yahay warbixintaasi jaamac buulla jaamac ayaa isugu kaayasoo duway halkana ka soo jeedinaya weli waxaad naga dhagaysanaysaan washington
aroor suuban dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaana waa washington dalka talyaaniga waxa uu ka mid yahay waddamada sida weyn u soo dhoweyn jiray uguna furfurnaa qaxootiga wakhtigan oo la joogo oo xukunka dalka siyaasiyiinta qaybta ka ahna ay jiraan dad ku ad adag soo galootiga nacaybkana ay sal u noqotay inay doon waday dad toddobaatan ku dhowaad laba toddobaad ay ku xirnaayeen dekedda ku taalla koonfurta dalkaasi wararka ugu dambeeyey kulamo ay arrinkaasi ka qaateen waddamada reer yurub waxaa saare cabdi axmed ay ka wareysatay shukri siciid oo ah weriye degan magaalada roma lana shaqaysa wargeyska dalkaasi ee la republica
dadkan oo soo galootiga neceb oo xagjiriinta ah oo midibta ah oo sinofobaba la yidhaahdo rasism iyo midabtakoor iyo noocyadaas ku jiro iyo qolo kale oo five star oo iyaguna aan ka marayn arrimaha midabtakoorka oo aan mabaadi taariikhiya lahayn urur cusub oo hadda soo baxay ah yaa meesha intay isku isku kaalmaysteen ay dowlad si wakti badan dheer aad siaad usoo ogeyba saddex bilood kabacdi lagu soo dhisay dadkii waxa weeye marka ninkii dowladda kuwa oo soo galootiga nibca oo midigta ahaayo mateo salvini la yidhaahdo kaas baa wuxuu yiri waxaan wuxuu qaatay wasaaradii arrimaha gudaha iyo soo dhaweyn asagana brogramkiisa dhanba wuxuu ku baysgaraysnaa in la wiiqo xaquuqal iisaanka iyo soo dhaweynta iyo siiba maaragtay dadka qaxootiga oo madowga ninkiibaa marka meeshii qabsaday ninkiibaa marka ownershipka isagu iyo aqlibiyadda waa ka badnaayeen kuwa kale soddon iyo laba ay ahaayeen isaga toddobiyo toban percentage buu haystay laakiin isagiibaa ka marooqsaday xukunkii brian yerkii iyo kuwii kale oo five starka ah oo awkuuka ururkiisa ahaa oo nin oo majaajiliistaah oo oo maxay deen la yidhaahdo bebe greenlo la yidhaahdo greenlaha greenlahan waa maaragtay bahalkanayto oo xayawaankan yariiska ah oo beeraha iyo cuno oo sawdka soomaaliya joogo oo oo dhegaha dheer dheer weeye hadda magaciisiibaa iga maqan waa gartay waa gartay bal marka waxaad iga warantaa guud ahaan siyaasadii wadanka maadaama nin aad adag uu yimid ayaad leedahay waa isbedesho xagga dadka soo galootiga ah xanibaadana tanay ku timid marka falkii ugu dambeeya waxay dhaheen waa in midowda yurub aynala qaybsadaan dadka inta ayna soo degin ciidda aysan kusoo degin talyaaniga marka midowda yurub hadda arrintaasi maku raacay maya kuma raacin wuu ku diidaa bayo marka wuxuu ahaa fal qaldan oo nidaam qaldan buu ahaa marka iyago waxa weeye inay negotiation la sameeyaanoo wax la wadaagaan bay rabeen reer yurubka laakiin siday u wajahayeen oo dhan baa qaldanay marka maadaama ay qaldanayd oo iyagu ay doonayeen xagga dhaqaalaha caqabada oo oo in waxaan la yidhaahdo parametry demastrit la yidhaahdo oo oo waxa weeye waa nidaam oo layskaga baahan yahay qof walba inuu sanad walba waddan kasta uu keeno dhaqaalihiisa inaan dayn lagu lahaan oo uu isku dhiilitirnaado oo loogu talagalay lacagtan yurubku ay leedahay oo ewraha la yidhaahdo in lagu difaaco oo oo intaan ewruhu soo bixin go-aan reer yurubku isla ay gaareen weeye oo mastrit magaalada la yidhaahdo lagu gaaray oo oo waxa weeyaan parameter laysaga baahan yahay oo three percentage wadanku inuu dhaqaalihiisu sanad walba uu soo kaco oon intaas hoos talyaaniguna waa dad defij badan oo oo maxay deen dayn oo dowladda lagu leeyahay oo dadka shacabka iyo adduunkuba ku leeyahay oo waxaa jira oo oo maaragtay la iibsado boorsada suuqa lagu iibsado dhaqaalaha talyaaniga waxaas hadduu soo dhacana jarmalkana ownershipkeeda taas inta badan iskale marka waa arrin very complicate aho waxa weeye arrintaas iyo waxyaabo kale iyagoo ka duulaya iyo in dublinkan arrimihiisa oo oo lagu soo daray la yidhi maaragtay qolo walba soo goleytuwa wadanka ugu horeeya oo ay iska dhiibaan taas uunbay joogayaan waagii hore saas ma ahaan jirin intay soomaalidu iska timaado talyaaniga iska dhiibtay meel kasta iska dhiibi jirtay wax waxaa jira la yidhahda asilium shopping ay iyagu u bixiyeen marka in laga dukaamaysto asiliumka oo soomaalidu hadda meel iyo iska dhiibaan bay diidayeen marka hadda waxay yihahdeen qof walba meeshuu iska soo dhiibay waa inuu meeshaas joogo arrintaas bay doonayeen inay laakiin way ku faylgaroobeen waa tahay shirarkii ugu dambeeya hadda marka ee reer yurub ay ka lahaayeen arrintan maxay kusoo gabagaboobeen negative bay kusoo gabagaboobeen markee caqli daraa ka dambaysa nidaamkan kuwan bublisiga oo talyaaniga waxaa ku besgaraysan yihiin waxaan nidaam ahayn marke markabka dadka u u gurmaday waa markab mariniska talyaaniga maxaydeen ay leeyihiin oo askarta talyaanigu ay leeyihiin ba dadka soo gurmaday markan sideed iyo tobanka la yidhaahdo u gurmaday dadka dowladda talyaaniga iskale mariniska talyaanigana iskale marka ciidamada badda oo talyaaniga marka reer yurubka markii la shiray u tageen waxay waa ka diideen waxay yidhahdeen annaga rikaata iyo uma baahnin inaad nagu oo maaragtay caburisaan markabaad leedihiin oo boqol iyo konton qof ay saaran tahay wax macno ku fadhiyo oo weyn ma aha talyaanigu waxay soo dhoweeyeen boqol kun oo qof bay sanadkiina soo dhaafay keliya soo dhoweeyeen marka waxaan waxay uga dan leeyihiin slogan hadda maadaama bilaha soo socda uu jiro electionka oo e u-ga baarlamaankooda loo codaynayo waxay doonayaan inay kuwan bubulisiga ah oo ay ku guulaystaan si ay hadhow afgembi ugu sameeyaan eu-ga maxaydeen dowladiisa oo commission europea hunker ninkan la yihahdo uu madaxda ka yahay
taasina waxay ahayd shukri siciid oo u waramaysay saare cabdi axmed shukri waa wariye la shaqeeya wargeyska la republica ee dalka talyaaniga khaasatan magaalada rome
subax wanaagsan halka wararkaasi eedan kaga imaanayaan weli waa washington dhegaystayaal ciddii ay seegaanna waxa ay dib uga daalacan karaan websaytekeenna v o a somaly com la taliyaha iyo kaaliyaha gaarka ee madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa wuxuu nagu soo booqday shalay daartani v o e da ee magaaladan washington wuxuuna sheegay in magaalada muqdisho ay ka socdaan wakhtigan dib u dhiis dhaqaalo xoogan iyo rajo dadka ay qabaan ka sokow xaaladaha amniga xuseen cabdikariin axmed gindish ayaa waxa uu sheegay in dowladda ay xoogga saarayso sugista amniga jaamac bulle jaamac ayuuna ugu waramay markii uu soo gaaray istuudiyaha magaaladan washington ee v o a walaal jaamac waa mahadsan tahay sida aad la socoto dalka soomaaliyeed waa dal kasoo baxaya dagaal ka soo baxayay muddooyinkan u dambeeyey horumarka ay ku tallaabsatay dowladda iyo shacabka soomaaliyeedna waa mid la arki karo oo muuqda waxaad ka garanaysaa oo hadda haddii aan kaaga waramo magaalo madaxda oo kale sbiritka ay dadku qabaan inay ganacsiyo ay sameeyaan oo ay furaan ganacsiyo cusub constructionada ama dhismayaasha ka socda magaalada oo haddii aad aragto ama aad jidka marto aad garanayso dadku inay dhisanayaan guryahoodii oo dabaqyada iyo kraniska ka muuqda aad magaalada ka garan karto businesskii oo aad garanayso waxa dekeda kasoo degaya ama ay dadku ay dhoofinayaan waxaad ka garanaysaa halkaas marka rajo weyn inay jirto dalka soomaaliyeed iyo continuation ama la rabo in la sii wado howlahaas ay maalinba wax lagu daro tallaab loo kordhiyo waaya xuseen laakiin taa waxay dadku ku doodaan inay tahay wax ay dadweynuhu iyaga la yimaadeen laakiin dowladda aysan raad ku lahayn waa runta oo haddee dhaqaalaha waddan kasta injinka ugu weyn waxaa wada dadka brivateca ah laakiin dowladda waxaa laga rabaa inay dadkaas siiso opportunitigii ay howshooda ku wadan lahaayeen oo noqon kara mid siyaasadeed mid dhaqaale iyo mid nabadgelyo dowladdan hadda jirta ee uu hogaamiyo madaxweynaha maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali khayre waxay siiyeen shacabka soomaaliyeed kalsooni ay ku qabsadaan howlahooda mid nabadgelye ha ahaato mid siyaasadeed oo degan ha ahaato ama maaragtay tan dalka gudihiisa ah iyo xiriirka ay la leeyihiin dowlad goboleedyada iyo gobolada iyo degmooyinka dalka iyo midda ay la leeyihiin muxuu ahayt wadamada dariska intaba waxaad qodob qodob noogu taabataa waxyaabaha u qabsoomay dowladda oo maanta la dhihi karo dadka soomaaliyeed way ku qancayaan waxaa ugu horey horta marka ugu horreysay oo dowladdu timiday waxa ay lagamarmaarna ahayd in ay dowladdu ay xoogga saarto dhowr fronti oo kala nooca oo marka ugu horreysa ay dhinaca nabadgelyadu ay kow ka tahay waxa ay dowladdu samaysay inay sugto ammaanka iyo nabadgelyada atleast magaala madaxda iyo gobollada degmooyinka dalka arrintaasu arrin howl yar ma ahan oo waa ada og tahay oo dagaalada ay wadaan dadka nabaadiidka ah oo ujeeddada ugu weyn oo ay tahay inay dilaan hiigsiga ummadda soomaaliyeed waddankooda inay si ay u shaqaystaan ee dhaqaalahoodana u sugtaan noloshoodana u kaabaan iyagu dowladdu waxa ay xasilisay magaalada oo ciidamo isku dhafahoo badan oo boliis iyo military iyo nabad sugid intaba leh ammaanka ay aada uga shaqeeyeen yees marmarka qaarkood way dhacaysaa oo hadda waaba wax la sugaayo in marmarka qaarkood wax dhacaan laakiin over all sida ay ugu duubatay inay nabadgelyada wax uga qabato dowladdu gudaha dalka iyo inay dhisto ciidamo isku dhafa ah oo ummadda soomaaliyed o dhan mathala oo meel walba ka yimiday ay tababaradooda ka furtay gudaha booliiska iyo militarigaba iyo sidoo kale kuwa nabad sugidda intaba marka dowladdu dhinacaas eforti badan ayay gelisay markii ugu horreysay timiday dhinaca nabadgelyada xuseen cabdikariin axmed gandish waxaad carabka ku dhufatay waxyaabaha dowladda ay ku dadaashay inay ka mid ahaayeen ciidamada oo la dhiso amniga la soo celiyo xiriirka maamul goboleedyada marka haddaan kan ugu dambeeyo oo kale aan tusaale usoo qaadano baryahan dhawaaqa madaxda qaarkood guddigii ay samaysteen maamul goboleedyada oo ku yimid cabsi ama culays ay ka dareemeen dowladda inay ku yara xadgudbayso ama ay gacan dheer gelinayso wada shaqayntii iyo sidii ay hawsha u socotay marka maxaad is leedahay arrintaas hadda waa laga gudbay oo xal baa loo helay may horta sideedaba jaamac sida aad la socoto waxna waa siyaasad waxna waa waxte waaqiciga ah ee yaala dalka wixii siyaasadu waa iska meeshooda oo haddee markii ay dowlad meel xukunto negotiation iyo wada hadal iyo wax isweydaarsi mar walba way socdaan iyo de siyaasadda dhamaaba give and take ah taas waa meesheeda tan ku saabsan fikir kala duwanaanshaha waxaan ognahay dowladda federaalka ahu waxa ay federaal ku tahay waxa weeye in ay iyadu hogaamiso nabadgelyada wadanka inay iyadu ka shaqayso oo arrimahaasu ay dowladda federaalka leedahay of course marmar waa ay ka wargelinaya waxa ay damacsan tahay oo haddii f y i inaad sii ogeysiiso wax fiican weeye arrimaha oo ku saabsan international relationska ama arrimaha dibadda waa howl ay dowladdu leedahay oo haddi aan dowlad goboleed ayadu aanay u gacan dhaafi karin oo la ogyahay haddii sharci iyo dowladnimo laga hadlayo weye haddii qofku ay waxa ay rabto iska samaynayso waa iska gooni ama ay iyadu raadsanayso ay damacsan tahay waxyaalo kale tan kaloo soo raacda waxaa weeye arrimaha finansiga jaangoynta siyaasadeed ee dowladnimo ase federaal marka yes waa dhici kartaa in gobolada qaarkood inkastoo gobolada dowlad goboleedyada intooda marat intooda badan ay maaragtay dowladda ay aada isugu fiican wada shaqayn fiican ay ka dhexayso ama dhammaantoodba haddana marmarka qaarkood fikir in la kala duwanaado ceeb ma ah
waa hagaag waraysigaasi xuseen cabdikariin axmed gendhish waxaa isagoo nagu soo booqday daartani v o ed ee magaaladan washington uu ugu warramay jaamaca buulla jaamac markanna muusigaasi maqalee dhegihiinna ku soo dhacaya waa suldaan seeraar iyo heeska iftiinkii xamar bilay
garashiyo wanaag xaqdhowr wacan iyo dulqaad midiyo dhaqan iyo xishood midii lagu xeeraye midii lagu xeeraye xurmiyo garashiyo wanaag xaqdhowr wacan iyo dulqaad midiyo dhaqan iyo xishood midii lagu xeeraye midii lagu xeeraye xabiibtaan doonayay markaan xubiyey ku tago jirkaa xubin xubinu kaco xusuustaada qalbiga ku soo wada xaadirto xasilay xasilay goortaan ku helay xasilay xasilay xasilay goortaan ku helay xabiibtaan doonayay markaan xubiyey ku tago jirkaa xubin xubinu kaco xusuustaada qalbiga ku soo wada xaadirto xasilay xasilay goortaan ku helay
xasilay goortaan ku helay codka macaan ee suldaan seeraar dhegaystayaal waxay u dambaysay idaacaddayadii aroornimo ood kala socoteen v o a waxaa wadajir idinla socodsiinayey saare cabdi axmed iyo anigoo ah jaamac buulla jaamac dhinaca soo saariddana waa bashiir abikar cabdullah
iftiinkii xamar bilaay xulkii quruxdaa tahee miyay xubiyey cid kale macaan ku xaqiiri kartaa macaan ku xaqiiri kartaa xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xulkii quruxdaa tahee miyay xubiyey cid kale macaan ku xaqiiri kartaa macaan ku xaqiiri kartaa